si looga hortago cudurrada faafa iyo kuwa saameeya caafimaadka bulshada ayaa dhakhaatiirta magaalada jowhar waxa ay ku baaqeen in la joogteeyo wacyigelinta la xiriirta caafimaadka aadanaha islamarkaana loo baahan yahay in bulshadu ay ku dadaalaan caafimaadkooda waa kuwan qaar ka mida dhakhaatiirta magaalada jowhar oo ka hadlaya muhiimadda ah ay leedahay in bulshadu ay qaataan fariimaha wacyigelinta ah ee la xiriira horumarinta caafimaadka bulshada marka hore waxaa loo baahan yahay in sare loo qaado wacyiga ummadda iyo bulshada aqoonteeda waxa ugu muhiimsan ee wax ka tari kara caafimaadka in kor loo qaado waa in ummadda mar walba loo qaado wacyigooda in sare loo qaado si ay aaga digtoonaadaan wax walba u keeni kara brobleemyo taasoo ku sababi karta caafimaad daro midda xigta waxaa waajib ah in kor loo qaado aqoonta bulshada aqoonta bulshada waxay meel weyn oga jirtaa caafimaadka bulshada aqoonta waa caafimaadka qayb ka mid ah because hadduunan qofka aqoonin waxyaabaha broblemka u keeni kara iyo waxyaaba aanan u keeni karin kalama garanaayo oona kala garanaynin waxaa jiro dhowr tallaabood oo deegaanada caafimaadkooda lagu horumarin karo marka si guud loo fiiriyo waxyaabahaas waxaa ka mid ah oo caafimaadka qofka caafimaadkiisa joogto kusii ahaanayo kow waxaa ugu horey qofka inuu baalansa diet wax layirahdo isticmaalo oo cunto isku dheeli tiran inuu cuno cuntadiisa inay tahay isku dheeli tiran oo dhammaan noocyada cuntada ay ka kooban tahay oo yacni meel ay u badnayn tan ugu daran waaye oo maxaa ladhahay qofka waxaa laga rabaa cuntadii dhowr nooc ilaa lix nooc gaarsiiyaan dadka ku takhasusay nutritionka ama todoba mararka qaar adiga in wixii intii broteinkii carbohydrateki vitamiinskii maxaa ladahay mineraalkii mineral saltskii wixii maxaa ladahay wixii oo dhan iyo waterkii wixii inay ku wada jiraan oo intii cuntada ay ka koobneed cuntadiis in laga wada helo oo cuntadaas ay noqoto mid isku dheeli tiran inay noqoto cuntada qofkaas uu isticmaalayo waa waxyaabaha caafimaadka lagu ilaalin karo ama lagu horumari karo labo waxyaabaha sidoo kale lagu horumari karo waxaan isleeyahay oo kamid ah cuntada inay waqti leedahay naftirkeeda qofka waqti uu baro waqti uu isticmaalo waqti cayiman quraacda waqtigeeda uu cuno qadada waqtigii loogu talagalo uu cuno cashada sidoo kale waqtigii loogu talagalo uu cuno idan laga maarmaan waaye waqtiga yacni uu kala duwan dheefshiidka way dhibeysaa waxaa la rabaa haddii waqti aada bartid yacni cuntada aada cunaysid waqtiga waqtigii aada calooshaada ay taqaanay oo cuntadaas isticmaalaysay waqtigaas inaad mar walbo aada isticmaasho oo waqti cayiman ay ku ahaato waxaa kaloo caafimaadka waxyaaba lagu ilaali kara ka mid ah qofka inuu sameeyo jirdhis inuu sameeyo jirdhis inuu sameeyo qofka inuu sanayn qof meel iska fadhiya oo aan yani dhaqdhaqaaq sameynayn inuu iska noqdo